bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii boqol iyo koob iyo lixdanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kale waa darsigii labaad ee cumrat lxudaybiya oo sulxu lxudaybiya safxadda laba boqol iyo shan iyo sagaashan budayl yatawasatu bayna rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama wa quraysh nin budayl la yidhaahdo budayl ibnu warqaa oo dhexdhexaadinaya rasuulka sala allahu calayhi wasalama iyo quraysh walamaa markii itma-anna uu xasilay uu ogaaday hadda wax weerar soo qaadaya aysan jirin waa laga wadaa dhinacaas rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama oo uu degay meeshii xudaybiye ahayd jaa-a waxaa yimid nin la yidhaahdo budayl ibnu warqaa alkhusaaci oo fii nafarin koox la socda oo min khusaaca reerka reer khusaaca ah sida la ogyahayna wa kaanad khusaacatu waxay ahayd caynatu nusxin midii mar kasta wanaag u haysa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayay ahayd ay mowdica sirihi nimanka sirta usoo sheega ee usoo warama ee la jira ayay ahaayeen mowdica cayna wa kaanad waxay ahayd khusaacatu caynata nusxin bay ahayd mar walba nusxi waa ruuxa wanaaggaaga ka shaqeeya marka wanaagga rasuulka sala allahu calayhi wasalama iyo islaamka ayay mar walba ka shaqeyn jireen maxaa jira heshiis ayaa ka dhexeeyey reer been cabdilmutalib iyo iyaga lirasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ayaa waxay mar kasta u ahaayeen niman ee sirta usoo sheega oo la jira oo mowdicu siri ah oo min ahli tuhaama dhulka tihaamo oo idil fa qaala wuxuu yidhi ninkii budayl ahaa innii anigu taragtu waxaan ka imid buu ihi kacb ibnu lu-ay nimankii la dhihi jiray ee quraysh ahayd oo nasaluu soo dejiyey acdaadan tiro aada u fara badan miyaaha alxudaybiya biyaha xudaybiye ayay soo dejiyeen ciidan aada u fara badan macahum iyaga oo wata alcuudu lmataafiil haleeladiina iyagoo wata haleelo inagu saas geel carabtu hal erey way u wada waayaan alcuudu lmataafiil inagu haleelaan idhaahna waa geela mar dhow dhalay geela mar dhow dhalay baa waxaa la yidhaahdaa haleelo ayaa la yidhaahda marka haleeladii bay wataanoo yaani waxay ka soo tageen male xataa nirgihii yaryaraa baa la socda ramadna waa la yidhaah inkastoo ramadka marka laga reebo iyo weeye laakiin waa geel dhalay oo haleelo ah marka waxay la hadheen oo dagaalihi ma jiro weeye wahum iyagu muqaatiluuka way kula dagaalamayaan oo dagaal baa ka go-an inay kula galaan wasaaduuka cani ilbeyti beytka ilaahayna niman kaa hor iska kaa hortaagaya oo kaa hor joogsanaya weeye qaala wuxuu yidhi markaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi ninkii budayl ahaa innaa annagu lam naji maanaan imanin liqitaali axadin cidna inaan la dirirno uma anaan imanin oo uma soconno annagu walaakinaa hase atee ji'naa waanu nimid muctamiriina annagoo cumraysanaya annagu niman cumraysan baan nahay cumra yaan xarmannahay wa inna qurayshan quraysh qad nahakathum waxaa wiiqday alxarbu dagaal baa wiiqday wa adarat bihim aadna way u waxyeelaysay ee fa in shaau haddii ay doonaan maadatuhum waan u qallaynayaa say yidhahaan ciyaalku waan u seeto dheeraynayaa dagaal iyaga lama gelaya micnihi aniga dadka lahay suka ay dhaafeen micnihi hadday doonaan iyaga aanu isdayno oo wayukhallii wayukhalluu ha ka wareegeen beynii aniga iyo wa bayna annaasi dadka kale taasna waa say doonaan saddex khiyaar bay leeyihiin iyaga aan isdayno aniga iyo dadka kale ay isu kaaya daayeen arrinta kale u bannaana waxa weeye wa in shaau hadday doonaan an yadkhuluu inay galaan fii maa dakhala fiihi nnaasu dadku waxay galeen oo islaamka ana facaluu ha faleen wa ilaa haddaynan intaa midna rabin faqad jammuu way nasteen ha nasteen dagaalka uun ha ka nasteen wax kale iska daay dagaalka uun ha ka nasteen wa in hum abow hadday diidaan ila alqitaala dagaal maahana wax kale haddii ay diidaan fa waladii allihii baan ku dhaartay nafsii aniga naftaydu biyadihi ay ku sugan tahay la uqaatilannahum waan la dagaalamayaa calaa amri haada arrintayda tan oo islaamka ah meelmarintiisa waan kula dagaalamay xataa tanfarida ilaa ay ka go-do saafilatii qoortaydu ilaa qoortaydu ay kow ka tidhaahdo waan ku dagaalamayaa ow la yunafidana allaahu amrah ama alla subxaana wa tacaala arrintiisa uu ka meel mariyo marka risaalad cad oo aan labalabca lahayn ayuu rasuulku u dhiibay ninkii budayl ahaa qaala budayl wuxuu yidhi sa uballiquhum waan gaadhsiinayaa maa wixii taquulu aad leedahay waan gaadhsiinayaa fantalaqa wuu tegay budayl xataa ataa qurayshan ilaa uu quraysh uga tago ama uga yimaado fa qaala wuxuu yidhi innii anigu qad ji'tukum waan idiin imid min cindi haada arajuli ninkaan kan ah agtiisa ayaan idinka imid wa samictuhu waan maqlay yaquulu isagoo odhanaya qowlan hadal odhanaya hadal fiican fa in shi'tum haddii aad doontaan caradtuhu calaykum waan idiin soo jeedinayaa hadalka uu yidhi haddaad doonaysaan inaad maqashaan maxaa jira markii hore iyagu may soo dirin nin ay dirsadeen ma ahayn fa qaala waxay dhaheen sufahaa'uhum kuwooda ciyaal suuq ah waxay dhaheen laa xaajata uma baahnin laa xaajata wax baahi ah oo lanaa annaga noo sugnaatay ma leh yani waxaan ku falayna ma leh an tuxaditanaa inaad nooga sheekayso canhu xaggiisa bishayin waxba wax alla waxaan warkiisa ku falayna male naga aamus bay dhaheen wa qaala wuxuu yidhi dawu ra'yi nimankii caqliga lahaa oo minhum quraysh ka midana waxay dhaheen haatikeen maa wixii samictahu aad ka maqashay qaala wuxuu yidhi samictuhu waan maqlay yaquulu isagoo odhanaya kadaa wa kadaa wa kadaa waa intii hadda aan soo sheegnay saa iyo sidaa iyo sidaa isagoo leh marka warkiisa way ku kalsoonaan weyday fa bacatat qurayshun quraysh waxay dirtay haddana ay rasuulka xaggiisa usoo dirtay mikras ibnu xafsi nin la yidhaah falamaa markii ra'aa uu arkay hu mikraskii rasuulullaahi rasuulka ilaahay markuu arkay sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yihi rasuulku haadaa kani rajulun nin weeye qaadirun oo dhagarqaba ah oo khaa'in ah falamaa jaa'a markuu yimid oo watakallama uu hadlay qaala rasuulku wuxuu ku yidhi lahu mikraskii wuxuu ku yidhi midla maa qaala libudayl wixii uu budayl iyo wa asxaabihi saaxiibadiisii ku yidhi unbuu ku yidhi war kalaba male annaga cumraannu u soconnaa fa rajaca wuu laabtay mikraskii ilaa qurayshin quraysh buu u laabtay wa akhbarahum waa u warramay waxaa socota marka qurayshi rag kale ayay soo diraysaa rusulu qurayshin rag kale ergo kale ay qurayshi soo dirayso uma markaa kadib qaala wuxuu yidhi rajulun nin oo min kinaanata reer kinaana ka mid a oo ismuhu lxulays ibnu calqama la yidhaah baa wuxuu yidhi ninkan isaga isagaa issoo magacaabay dacuunii iyo oggolaada aatihii aanu taga eh fa qaaluu waxay dhaheen i'tihii oradu tag falamaa markii ashrafa uu ku soo baxay ninkii ninkii xulays aha markuu ku soo baxay cala nabiyi nabiga nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabihi markuu ku soo baxay rasuulku ruuxii soo baxaba wuu yaqaanaa wuu sheegi qaala wuxuu yihi rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi haadaa kani fulaanun waa hebel wa huwa isagu min qowmin qolo ayuu ka mid yahay qoladaasoo yucadimuuna albudna xoolaha geela loo wado cimrada iyo hadyiga loo wado weyneeye ah fabcahuuha ka horgeeya xoolihii maaragtay qoorta loo suday calaamadii ee la suntanaa ha laga horgeeyey xoolihii baa laga horgeeyey fabcahuuha way direen lahu isaga ayay ka horgeeyeen wastaqbalahu waxaa soo dhoweeyey alqowmu muslimiintii baa ninkii soo dhoweeyey yulabuuna iyaga oo labayk allaahuma labayka dahaya falamaa markii ra-a uu arkay daalika arrintaa iyadaa qaala wuxuu yidhi subxaana allah maa yenbaqii arrin habboon ma aha arrin quruxsan oo habboon ma aha li haa-ulaa'i kuwan an yusaduu in laga horjoogsado can ilbeyti beytka in kuwan laga horjoogsado arrin habboon ma aha buuyi farajaca wuu laabtay ilaa asxaabihi asxaabtiisiibuu ku laabtay faqaala wuxuu yidhi ra-aytu anigu waxaan soo arkay buu yidhi albudna geelii oo qad qullidat mareegtii lagu soo xidhay wa ushcirat lana soo suntay wamaa araa umana arko ilama qumana an yusaduu in nimankaa la ishortaago wa jaraa waxaa dhex maray beynahu isaga iyo wa beyna qurayshin quraysh waxaa dhex maray kalaamun hadal oo lam axfadhu aanan wada xifdinin ibnu hishaam baa dhahaya ninka sheekada wata halkaa markay marayso oo xulaysna intaa uu soo sheegay budayl ka horeeyey kursi kasii horeeyey kursi ku xigay budayl ka horeeyey yaa waxay soo dirsadeen nin culus marka hadda fa qaala wuxuu yidhi curwat bnu mascuud athaqafi yaa wuxuu yidhi oo nin oday ahaa wuu caqli celiyey isagu waa reer daa'if wuxuu yidhi inna haadaa ninkani yuu ka wadaa rasuulku ka wadaa qad carada calaykum wuxuu idiin soo jeediyey run ma rabtaan khitata rushdin qorshe wanaagsan ayuu idiin soo jeediyey ee faqbaluuhaa ka yeela wadacuuni io ogolaada aatihi inaan u tago fa ataahu wuu u yimid curwat ibnu mascuud athaqafi ayaa rasuulka u yimid fa jacala wuxuu bilaabay yukallimuhu inuu rasuulka la hadlo fa qaala wuxuu ku yidhi lahu curwa ibnu mascuud athaqafi annabiyu nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalama naxwan wax la mid ah min qowlihi hadalkiisii libudayl ku yidhi isbedel ma leh rasuulka sala allahu alayh wasalam ninba hadal looma sheegayo fa qaala lahu curwa wuxuu ku yidhi cinda daalika markaa agteeda ay muxamed waryaa muxamedow ara-ayta bal ka waran low ista'salta haddii aad dabar goyso qowmaka tolkaa hal samicta weligaa ma maqashay buu yihi biaxadin qof oo min alcarabi carabta ka mid a oo ijtaaxa ahlahu dadkiisii isagu jibaaxay oo cag tamariyey qablaka adiga hortaa nin dadkiisii cag tamariyey oo baabi'iyey weligaa ma maqashay buu yihi ilaa haddii la dagaalamo ama adaa layna ama iyagaa ku laynaya wa in takun ilukhraa hadday ta kala ahaatana oo iyagu kaa adkaadaan fa wallaahi baan ku dhaartee innii la araa wujuudaha taasi inay dhici doontaan arkaaye oo adiga lagaa adkaanayo yaan arkaaye meeshan waxaa ku qaran laa araa wujuudaha marka micno ma leh wuxuu rumaysan yahay ereyga ka dambeeyaa laga garanaya wuxuu yidhi waxaa kula socda kuwo oo aan dadahaynoo kala cararaya marka waa lagu way ku dilayaan buu ka wadaa marka ereygaas waan saxaynaa fa wallaahi baan ku dhaartay buu yihi wa in takunu likhra ukhra ta kale hadday ahaato oo iyagu ay kaa adkaadaan fa wallaahi baan ku dhaartay innii anigu la araa wujuudaha taas oo inay iyagu kaa adkaadaan ayaan arkaaye maxaa jira wa innii araa waxaan arkaa awbaashan kuwo giirgiir ah ama gasar ah oo min annaasi dad ahoo aan kolba qofa meel laga keenay kuwaasoo khaliiqan ku habboon an yafiruu inay kaa kala cararaan oo wayadacuuka meel cidlo ay kaaga dhaqaaqaan mar hadduu saas yidhi waa lagaa adkaanayaa buu ka wadaa awbaashtana waxaa la yidhaahdaa waa dadka aan qiimaha lahayn awbaashan dad aan qiimo lahayn buu ka wada oo min annaasi kuwaasoo khaliiqan ay ku habboon tahay an yafiruu inay cararaan wayadacuuka ay kaa tagaan markuu sidaas yidhi waa kelimo istibzaas oo daandaansi ah qaala lahu abuubakar baa wuxuu ku yidhi imsa snuug badara laata sanamka laata la yidhaahdo kintirkiisa nuug buu ku yidhi annaxnu annaga miyaa nafiru ka cararaya canhu rasuulka sala allahu calayhi wasalam qaala cur wuxuu yidhi man waa kuma daaka warkaa ilay waa kuma abubakar oo weligii maaragtay hadal noocaasoo kale yidhaha lama arkin maxaa jira la ninkaasaan jawaab kale lahayn asxaabtii wuxuu ku sheegayaa awbaash iyo dadaan ciyaal suuq oon qiimo lahayn qaaluu waxay ku yidhaahdeen abubakrin weeye qaala cur wuxuu yidhi amaa waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartee waladii allihii nafsii biyadihi baan ku dhaartee lowlaa yadun abaal hadduusan jirin abaalkaasoo kaanat cindii uu igu lahaa abubakar abubakar abaal uu igu lahaa oo lam ajiiska bihaa aanan weli kuu gudin haddaysan jiri lahayn la ajabtuka aan kuu jawaabi lahayn laakiin kuu jawaabi maayo dee abaal baad igu leedahay wa jacala wuxuu bilaabay ninkii ahaa curwat bnu mascuud athaqafi yukallimu nabiya inuu nabiga la hadlo sala allahu calayhi wasalam wa kullamaa mar kasta oo kallamahu uu la hadlana akhada bilixyatihi nabigu garhka qabanayay waalmugiiratu bnu shucba saxaabiga la yidhaahno cinda ra'si nabiyi nabiga madaxiisa ayuu taagnaa wa macahu sayfu isagoo seeftiisa qaba wa calayhi almikfaru isaga oo uu ugu jiro bahalka madaxa la gashado ee gaashaanka madaxa uu ku gaashaaman yahay ka madaxa la gashado cambuur halkaa hubka la iskaga celiyo ee madaxa la gashadoon qofka la arkaynin fa kullamaa mar kasta oo ahwaa uu ku soo fidiyo curwatu ninkii curwo ahaa ilaa lixyati nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam gargarhkiisa uu gacanta kusoo fidiyaba ahwaadu waa sidaas uu kusoo foorarsado fawa kullamaa mar kasta fa kullamaa mar kasta oo ahwaa curwatu curwa uu gacanta la soo aado uu kusoo foorarsado ilaa lixyati nabiyi nabiga garhkiisa sala allahu calayhi wasalama daraba wuxuu ku dhufanayay ee muqiirat bnu shucba yaddahu gacantiisa curwat bnu mascuud gacantiisa ayuu wuxuu ku dhufanayay binacli sayfi maaragtay se seefta seefta ayuu ku dhufanayay afkeeda maaha seefta degteeda xadhigga ayuu ku dhufanayay wa qaala wuxuu dhahi jiray akhir yaddaka can lixyati rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam akhir ka celi waryaa yaddaka gacantaada can lixyati rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam garhkiisa maxaa u taabanaysaa fa rafaca sare wuxuu u qaaday curwatu ra'sahu madaxiisa ayuu sare u qaaday wa qaala wuxuu yidhi man waa kuma daaka saa'ilhi waa kuma qaaluu waxay idhaahdeen almuqiirati bnu shucba nin la yidhaha weeye adeer buu yahay walaalkii baa dhalay hadda fa qaala wuxuu ku yidhi ay udaar ay udar dheh ay udar waryaa dhagar qabe wey dhagar qabe awalastu miyaanan ahayn anigu ascaa mid ka shaqeeya oo daweeya fii qudratika dhagartii aad gashay mid hadda bixiya aniga sowmay dhagartii adigu aad gashay kii bixinayay sowm ka bixiya may hadda weli bixiya dhagartu marka maxay tahay uu sheegayo wa kaana wuxuu almuqiiratu wuxuu ahaa saxiba qowman qolo ayay israaceen fi ljaahiliyati islaamka ka hor fa qatalahum raggii buu laayay wa akhada amwaalahum xoolahoodiina wuu qaatay wuu dhacay uma markaa kadib jaa-a wuu u yimid rasuulka fa aslama wuu islaamay faqaala nabiyu nabigu wuxuu ku yidhi ama alislaamu islaamka fa aqbalu waan kaa aqbalaya wa ama almaalu xoolihii aad soo dhacday soo maaha falastu minhu fii shayin shuqulkuma lihi iska bixi wa kaana almuqiira wuxuu ahaa ibnu akhi curwa curwatu ibnu mascuud yaa adeeru ah walaalkii baa dhalay uma haddana markaa kadib ina curwata ninka curwo la yidhaaho jacala wuxuu bilaabay yarmuqu inuu isha ku xado saasaa la yidhaaha ramaqa isha qoodhkeeda inuu ka fiiriyo isha qoodhkeeda ruux adoon isha ku wada hayn baa dhinacaad ka fiirinaysa hoos hoos inuu ka fiir siyaalo badan baa loo sheegaa yar muuqda inuu isha ku xado inuu isha qoodhkeeda ka eego ee- ee- ka- ka fiiriyo inuu hoos u eego saas wax rabtaba dheh uma markaa kadib ina curwata jacala wuxuu bilaabay yarmuqu inuu isha ku xado uu hoos ka fiiriyo asxaaba rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga asxaabtiisa iyo wa tacdiimahum say u weyneynayaan lahu rasuulka farajaca wuu laabtay ilaa asxaabihi asxaabtiisiibuu ku laabtay faqaala wuxuu yidhi ay qowmi wartolkayow dhegaysta wallaahi baan ku dhaartay laqad wafadtu aniga oo wafdi ahoo yaan waxaan u tegay calal muluuki boqorada adduunka oo dhan anoo wafdi ah waan u tegay calaa qaysar waan u tegay waa boqorka reer rooma wa kisraa kii furusna waan u tegay wanajaashi kii xabashida waan u tegay intaba wallaahi baan ku dhaartay maa ra'aytu ma arkin buu yidhi melikan boqoroo yucadimuhu uu weyneeyo asxaabuhu asxaabtiisu maa yucadimu asxaabu muxamadin muxamadan inta muxamed asxaabtiisu ay muxamed weyneynayaan weligay boqor saa loo weyneeyo ma arkin buuri wallaahi baan ku dhaartay inta nakhama hadduu xaakoodo nakhaamatan xaaka hadduu xaakoodo inta nakhama dheh inta nakhama ma xaakoodo nakhaamatan xaako ilaa hadduu xaakoodo waqacad waxay ku dhacaysaa fii kafi rajulin nin gacantii bay ku dhacaysaa oo minhum iyaga ka mid ah fadallaka bihaa wuxuu ku duugayaa bihaa xaakadii wajahu wejigiisa iyo wajildahu maqaarkiisa ayuu saa ugu wada duugi kulli wa idaa amarahum amar haddii uu siiyana ibtadaruu amrahu amarkiisa way kala boobayaan waa la kala boobi ninba ninka kale yuu kaaga hormarin wa idaa tawada'a hadduu weyse qaatana kaaduu waxay sigayaanba yaqtatiluuna inay isku dilaan calaa waduu'ihi biyadu biyuhu ku weysaystay ee jidhkiisa ka soo dhacay wa idaa takallama hadduu hadlana khafaduu aswaatahum codkooda ayay hoos u dhagaan cindahu agtiisa wamaa yuxiduuna kuma fiiqaan ilayhi isaga annadara indhahana kuma fiiqaan ee hoos bay uga dhigaan tacdiiman weyneyn oo lahu ay weyn yihiin lahu ay weyneynayaan waqad carada calaykum wuxuuna idiin soo jeediyey khidata rushdin qorshe wanaagsane faqbaluuha ka yeela intaasuu yidhi marka risaalo fiican ayuu gudbiyeen ninkii ahaa curwat ibnu mascuud athaqafi haddana cinwaan kale huwa aladii kafa aydiyahum cankum huwa alleh alladii kii weeye kafa qabtay ama reebay aydiyahum gacmahooda nimankii quraysh ahaa cankum idinka idinka qabtay walamaa markii ra-a uu arkay shabaabu qurayshin dhallinyaradii quraysh markay arkeen dhallinyaradii adtaa'ishuuna ee madax falluuqa qabtay ee fududayd adtaamixuuna ila alxarbi ee dagaalka u haliilayay markii ay arkeen ragbata zucamaa'ihim odayaashooda rabitaankooda markay arkeen fi sulxi in waanwaan iyo heshiis ay qaataan odayaashii inay rabaan markay arkeen fakaruu waxay ku fikireen fii khitatin qorshe ayay ku fikireen qorshahaasoo taxuulu kala dhex gasha beynahum iyaga oo quraysha iyo odayaashoodii iyo wa bayna sulxi heshiiska heshiiskii in la kharibo fa qararuu waxay go-aamiyeen an yakhrujuu inay baxaan dhallinyaradii weeye leylan habeen inay baxaan oo wayatasallalu ay u dusaan ilaa mucaskari lmuslimiina fadhiisinka muslimiinta ay u dusaan oo wayuxdithuu ay ka sameeyaan axdaathan dhacdooyin ay dad laayaan micnihii wayuxdithuu ay ka sameeyaan axdaathan dhacdooyinoo tushcilu hurisa naara alxarbi dagaalka dabkii naar dabkii dagaalka hurisa inay dad laayaan saasay go-aansadeen wa ficlan dhab ahaantii qad qaamuu waxay isu taageen nimankii dhallinyarada ahaa ee madax falluuqa qaba ee quraysheed bitanfiidi hada alqaraari go-aanka isaga ah inay fuliyaan faqad kharaja waxaa baxay sabcuuna toddobaatan ow amase hamaanuuna siddeetan waa laba riwaayadood oo minhum iyaga ka mid ah yaa leylan goor habeena ayay soo baxeen fa habatuu waxay ka soo dhaadhaceen min jabali tanciim buurta tanciim la yidhaahdo ayay ka soo dhaadhaceen waxaawalow waxay isku dayeen attasallula inay u dusaan ilaa mucaskari lmuslimiina fadhiisinkii muslimiinta oo marka ay dad laayaan oo ikhtiyaalaad sameeyaan hayra hase ahaatee anna muxamed ibnu maslama qaa'idkaa weyn ee maxamed ibnu maslame la yidhaaho ahaa qaa'id alxaras ilaalada habeenkaas waardiyeynaysay mucaskarka iyo fadhiisinka madaxdooda ahaabaa ictaqalahum jamiican dhammaantoodba uu soo xidhxidhay kulligood soo xidhay rasuulkaa loo keenay wa raqbatan rabitaan fi sulxi waanwaan iyo nabad uu rabo daraaddeed yuu atlaqa saraaxahum nimankii lasoo qaqabtay ee maxamed ibnu muslime iyo ciidankiisii ilaalada ay soo qaqabteen buu xadhigga ka gooyay rasuulku sala allahu calay waslem uu sii daayay wa cafaa canhum wuuna iska cafiyey wa fii daalika arrintaa iyada ah nimankaas intay damceen inay muslimiinta laayaan la qabtay ee la sii daayay buu alle wuxuu ku soo dejiyey anzala allaahu wa huwa alle alladii allihii weeye kafa qabtay aydiyahum gacmahooda cankum idinka qabtay wa aydiyakum gacmihiinana canhum ka qabtay bibadni makkata magaalada maka gudaheeda min bacdi an adfarakum calayhim markuu idiin gacan geliyey kadib marka aayaddaas waxay sugaysaa riwaayadan in la soo qaqabtay nimankii ayay sugaysaa min bacdi an adfarakum calayhim markii alla idiin gacan geliyey kadib ood gacanta ku dhigteen baa yaa ilaahay labadiinni gacmood kala laabay oo dagaal dhexdiinna kama dhicin marka weli qisooyin qisada sidaasay isu daba socotaa waxaa ku hoga cuhmaan ibnu cafaan safiiran ilaa quraysh marka intii hore oo dhan quraysh baa dad soo dirsanaysay intii hore oo dhan qoraysh baa dad soo dirsanaysay hadda rasuulka ayaa wuxuu goostay inuu qof u diray isagana waxiina idin markaas oo intaas ay arrintu ay halkaa marayso araada wuxuu damcay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam an yabcatha isna inuu diro safiiran qof isaga ka socda oo yu-akidu u suga si aan shaki ku jirin ladaa qurayshin qoraysh agteeda mowqifahu meesha uu ka taagan yahay arrintan meesha uu ka taagan yahay iyo wahadafahu ujeeddada uu ka leeyahay min hada safari safarkan ay inuu cimro yahay uusan marna dagaal ahayn fa dacaa wuxuu u yeedhay rasuulku sala allahu calayhi wasalam cumara bna alkhadaab ayuu u yeedhay liyursilahu si uu cumar ugu diro ilayhim quraysh factadara wuu ka cudur daartay cumar qaa'ilan isagoo odhanaya yaa rasuulallaahi laysa muusan ahaanin lii aniga axadun cidi bimakkata maka cidi ima joogto oo min bani cadiy ka mid a ibnu kacab kuwaasoo yaqdabu lii aniga ii heelinaya iska dhahon ii cadhoonaya cadhada hadda waxaa laga wadaa ii heelina yaqdabu lii ii heelinaya in uudiitu haddii wax la yeelo ee fa arsil dir fa arsil dir cuhmaan ibnu cafaan dir maxaa jira fa ina cashiiratahu laftiisa ama qoyskiisa yaa bihaa meesha ku sugan oo ugu badane abu sufyaan iyo isku reer yihiin wa innahu isagu muballiqun isaga gaadhsiinaya maa aradta wixii aad doonto marka tala fiican buu soo jeediyey fa dacaahu fa dacaa rasuulku wuxuu u yeedhay sala allahu calayhi wasalam hu cuhmaan buu u yeedhay wa arsalahu ilaa qurayshin quraysh buu u diray wa qaala wuxuu ku yidhi rasuulku akhbirhum u sheeg nimankaa qureysheed annaa annagu lam na'ti liqitaalin dagaal inaanaanu imanin wa inamaa wax kale maahane ji'naa waa nimid cumaaran annagoo cumraysanayna wadcuhum haddana ugu yeedha ilal islaami islaamka ugu yeedha iyada asaleh warkaale islaama dhegablamoyn wa amarahu wuxuu rasuulku amray cuhmaan an ya'tiya inuu u tago rijaalan rag oo bimakkata maka ku nool oo mu'miniina mu'miniin ah iyo wa nisaa'in haween mu'minaatin fa yubashiruhum uu ugu bishaareeyo bilfatxi guul guulshi baa soo dhow ku dhebaalin wa yukhbirahum u sheego ana allaha alle casa wajalla alle mudhirun diinahu diintiisa inuu soo daahirin doono oo diintiisu ay adkaan doonto bimakkata magaalada maka diintiisu inay ku adkaan doonto u sheeg xataa inta ay ku adkaan doonto laa yastakfi uusan dhuumanaynin fiihaa magaalada maka dhexdeeda axadun cidina biliimaani iimaan ayna la dhuumanayn intaa u sheeg ugu bishaaray buuri fanalaqa wuu anbabaxay cuhmaanu cuhmaan ayaa anbabaxay xataa mara ilaa uu kasoo mara calaa qurayshin oo bibaldax meel layidhaha joogta faqaaluu waxay ku yidhaahdeen ayna turiidu xageed u socotaa maxaa rabtaa faqaala wuxuu ku yidhi bacahanii waxaa isoo diray rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam yaa bikada wakada arrimaha iyo arrimahaasu igu soo diray qaaluu waxay dhaheen qad samicnaa horaannu u maqalay maa taquulu waxaan aad leedahaye fanfad lixaajatika danahaaga doono bay ku dhaheen fanfid lixaajatika dantaada adiga raadsa waxaa horaan u maqalay wa qaama ilayhi waxaa isu taagay abaan ibnu saciid ibnu caas oo ilma adeer haayeen baa isu taagay faraxaba bihi wuu soo dhoweeyey uma markaa kadib asraja farasahu faraskiisii ayuu u kooreeyey fa xamala cuhmaana cuhmaan wuxuu saaray cala alfarasi faraskiibuu saaray wa ajaarahu wuu magangeliyey wa ardafahu wuu fangeliyey xataa jaa makata ilaa uu maka ka soo galo oo wa ballaqa risaalata fariintii uu rasuulku usoo dhiibay uu ka gaadhsiiyo ilaa zucamaai qurayshin quraysh odayaasheedii uu ka gaadhsiiya fariintii falamaa markii faraqa uu dhammeeyey uu ka faraxashay waa cuhmaane fariintii uu gaadhsiiyey caraduu calayhi waxay u soo jeediyeen an yatuufa bilbeyti inuu kacbada dawaafo adiga waxaa la yidhi kaalay haddee iska dawaaf farafada wuu ku gacan saydhay oo ugu diiday haada alcarda soo jeedintaa wa abaa wuxuu diiday an yatuufa inuu dawaafo xataa yatuufa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama ilaa rasuulka ilaahay uu ka dawaafo marka hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah